Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xoojinta wadahadalka bulshada iyo dib u heshiisiinta dadka reer Jubbaland. Kulanka oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa waxaa kasoo qayb galay Gudoomiye ku-xigeenka Maamulka Gobolka Gedo, Guddoomiyaha Arrimaha Bulshada Degmada Kismaayo, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland, Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane, ayaa daahfuray kulanka waxa uuna faahfaahin ka bixiyey ujeedada kulanka.
dhisaya dowladaha hoose ee jubbaland doorashada weyn kadib hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaan dhisno dowladaha hoose ee, oo hadda hadda kuma oo keliya noo dhisan tahay Ee, marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin iyo ka warqab ku saabsan intaan la sameynin golaha deegaanka taasayna qayb ka tahay kulankan hadda kiis ka horreeyay wuxuu ka dhacay beled xaawo ee, bishii lasoo dhaafay Ee, may bishan aan dhaho horaanteedii Ee, kii korreeyana wuxuu ka dhacay afmadow Ee, ka- kuwa ku xigana waxay ka dhici doonaan garbahari marka insha allah saas isku daba socdaanaka wacyigelin weeye Ee, wacyigelintuna waxay ku saabsan tahay in la fahmo inay muhiim tahay in la dhiso dowlado hoose Ee, in in la in la fahmaa muhiim ah Ee, oo dowlad heer degmo ah oo lasoo doortay ee, in la sameeyo taa marka waxaa ka horeysa dadka inay sii ogaadaan taa in la sameynayo xilliga la dhisayo ee la sameynayana inaysan loo diyaargaroobo oo khilaafaad iyo buuq ee, uusan ka jirin oo ay tahay wax dastuuri ah oo dastuurka dowladda soomaaliya iyo kan jubbaland oo qorayaan marka dabcan way soo yara dhahday laakiin waa la gelaya hadduu ilaahay yidhaahdo insha allahu hawshaas way marka midda aan u fadhino marka xiriiriyaasha iyo macallimiinta ayaa sharaxaya ee, yacni sida loo qaab dhismeedka loo maro marka la dhisayo ee la dooranayo hadduu ilaahay idmo dabcan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka ah hoggaan marka guddiga doorashooyinkuna qaybay ka yihiina way way way way naga caawinayaan marka xilligan hadda aan sheegayna ta- taariikh ooma qaban karno laakiin waxaan sheegaynaa insha allahu sanadka soo socda ee nagu soo aadan dhexdiisa inaan degmooyinka qaar ka mida in la dhiso